maamulka isbitaalka degmada Hufeyn ee gobolka Bari ayaa qalab caafimaad oo kala duwan kala wareegay ustaad maxamed barre oo loo soo wakiishay qalabka in uu gaarsiiyo isbitaalka iyada oo qalabkan soo sadaqaysatay aamina cismaan maxamed waxaa goobjoog ahaa madasha lagu wareejinayey qalabka maamulka isbitaalka mas-uuliyiinta degmada iyo marti sharaf kale titoor cabdulaahi mahad faarax maamulaha isbitaalka degmada hufeyn iyo ustaad maxamed barre ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey qalabka anoo wakiilka ah aamino cusmaan waxaan wareejinayaa qalabka halkan yaal waxaan ku wareejinayaa maamulka caafimaadka degmada hufeyn iyo ciidda mas-uuliyiinta ka ah degmada hufeyn marka alaabta intaa leeg waxaan ku wareejinayaa maamulka caafimaadka maantay waxay noo tahay maalin gaara runtii oo qiimo badan waxaan wakiil maxamed barre maxamuud kala wareegnay qalab agab caafimaad oo ay soo dhiibtay gabar muxsinadoo la yidhaahdo aamino cismaan maxamed halkan waan uga ducaynaynaa abwaan gorod oo ah gusimaha guddoomiyaha degmada ufeen iyo qaar ka mid ah xubnaha madasha ka qayb galay ayaa u mahadceliya aamine cismaan maxamed aamino cismaan maxamed waa u ducaynaynaa weliba anigu hadda maanta mas-uulkii degmada ah iyadoo ay tahay maalin ramadaan ah oo fadli badan iyadoo ay tahay maalin jimce ah oo ay saacatulijaaba ku jirto waxaan horta marka koowaad u ducaynaynaa aamino cismaan maxamed oo agabkaas ugu deeqday cusbitaalka degmada ufayn aamino waxaan leenahay aamino ilaahay cimrigaaga iyo caafimaadkaaga iyo caruurtaada ilaahay ha kuu barakeeyo
dhammaan mas-uuliyiintu ay sheegeen goobjoog ka nahay gabadhaasna insha allah u ducaynaynaa ilahi subxana watacala gabadha ha barakeeyo ilaahu gabadha barakee ilaahu gabadha barakee ilaahayow waxyaabahan iyo isbitaalka iyo dadka jasabka u keentay ilaahay subxana watacala miisaanka xasanaadka haugu daro ilahay miisaanka xasanaadka haugu daro isbitaalkana mid si fiican u isticmaala allah ka dhigo iyadana waxaan leenahay wax kasta oo ay tabayso oo baahaya allah ka toosiyo meel kasta caafimaad adduunyo aakhiro ilahi subxana watacala ka toosiyo aakhiro janna allah geeyo adduunkana nool fiican allah ku noolaysiiyo wax kasta oo baahi oy dareemaysana ilahi subxana iyada garanaysa ilaahina wuu garanayaa ilaahay ka awdo culayska iyo sharka iyo shayaadiinta allah ka garamariyo waxaa kaloo ku baaqaynaa iyada iyo intii lamid ahaba siday gabadhaas maadaama dumar ay tahay isu xilqaantay dhammaan dadkuna isu xilqaamaan waxaan baraarujinayaa gabadha runtii isxilqaantay garatay baahiyaha ka jira ee bulshada ku hareeraysan waxaa jira intaas iyo inka badan baynay jiraaniin oo ay bulshadu u baahan tahay dadka la midka ah oo saasoo kale u taageeri kara bulshada runtii dhiirigelin bay u tahay iyadana waxaa leeyahay ilaha ajriya xasanaada ka siiyo meelka khayr badan ah ugu bedelo